bismi illaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina mawlana maxamed subax wanaagsanada ersaaka waxaan ka hadlayaa wax shalay ummadoo dhan ka fajiciyey oo haddaanu soomaaliya nahay aanu la yaabnay ninka safiirka ee jabuuti u fadhiya safiir kusheega oo guddoomiyihii ruuxiga ahaa ee somalilan faysal ceelwaraab waxaa ka sheegay oo yidhi hargeysaanu kuu dilaynaa waanu ku falaynaa haddiina laga kaa qaban waayo taasaa naga yaabisay waxaanu leenahay jabuuti annaku faysal waxa uu sheegayo waanu la soconnaa waa runtii jabuuti waa cadowgayaga waa cadowgayaga koowaad waxa weeyaan hiil walaal bay ula baxeen muqdisha wax laala waxay noo qabtaan ma jirto baasaboor iyo macwiis bay nagu xukumi jireen labadiina waanu tuuray haddii ninkan maanta madaxweyneha uu inanta qadarinayo seedinimo u qadarinayo isagay jirtaa iyo baasaboorkiisa isagay jirtaa laakiin waxaan leeyahay dowladda somalilan haddaa naf leedihiin oo inuu dhiigin ku jiro oo inuuna wax kala qaadanaysaan ninkaas safiirkii afar iyo labaatanka saacadoon waddanka ku gaadhin haddii kale waxbaa laga qabanaya haddee ogaada waxbaa laga qabanaya ninkaas hanjabaadu shalay faysaloo hanjabay faysaloo hargeysa jooga oo ku dhashay jid jid jid jid ku dhashay oo degan hanjabaadu u hanjabay waxa laga qabanayaa waxa laga qaban doono waxba laga qaban doona ninka afar laatanka saacadood ta kale waxa la yaab leh t v-gii qarankaa laga soo daayey waar meel kale dowladdu maanay la jirin markaa miyayn la jirin maanay la jirin oo aan la jirin xididnimada tiina ina geellow ku sameeyey baanu ogeyn uu soo boobay ee lasoo tuuray ayaanu ogeyn aanu iska liqnay jabuuti waxaa ku labaatan laba boqol oo dayday baa ku filan laba boqol oo dayday ah ayaa ku filan waxba iska celi maayaan faransiiskuna wuu iskaga tegi waa magaalada yaraa qura waxaanu leenahay jabuuti waxayna ka doonmayna naga baxa ordow hiil walaal doonta soomaali weyn iyo kuwaasaa ayaa wax siisana doonta jawaas iyo iyo macwiisi lagu xukumi maysaan ina daaya baanu leenahay madaxweynehaana talaan siinaya haddaad wax ka qaban weydid oo aad ninkaa wax ka qaban weydid laba waxyaabood baa loo qaadanayaa nin baasaboorkaa ilaashanaya iyo nin xididnimadu jiidanayso labadaasuma lagu qaadanaya waana dhab haddaad unwasa twenty four hours kaga bax